الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnaa halka mualifku yidhi kitaabu zakaa kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay zakadii maalka iyo axkaamteeda iyo qeybta dambe oo zakaatu lbadan ama zakaatu lfitrigiia wainama alfardu calaa man aslama xurin mucayanin wa milkin tumima fii ibilin wa baqarin wa agnaam bisharti xawlin wa nisaabin wastiyaam wadahabin wa fidatin gayra xuliy jaaza walow ujira lilmustacmili mali وعرض متجر وربح حصل شرط حول ونصاب كمل وجنس قوت باختيار طبع من عنب ورطب وزرع وشرطهم نصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو في إبل أدنى نصاب الأس خمس لها شاة وكل, وكل خمس منا لأربع مع العشرين ضان تم له عام وعنز عامان في الخمس والعشرين بنت للمخاض وفي الثلاثين وست الافتراض بنت لبون سنتين استكملت ست وأربعين حقة ثبت وجدعة للفرد مع ستين ست وسبعين, ست وسبعين ابنة لبون في الفرد والتسعين ضعف الحقة ضعف الحقة والفرد مع عشرين بعد المئة ثلاثة البنات من لبون بنت اللبون كل أربعين وحقة لكل خمسين احسبي واعف عن الأوقاس بين النسب إصاب أبقال ثلاثون وفي كل ثلاثين تبيع يقتفي مسنة في كل أربعين أي ذات ثنتين من السنين والأربعون هي نصاب الغنم شاة بها كشاة إبل النعم وضعف ستين إلى واحدة شاتان والإحدى وضعف المئة ثلاثة من الشياه ثم شاة لكل مئة قلح قلحتما مار خليطين كمال المفرد إن مشرع ومسرح يتحد والفحر والراعي وأرض الحلب وفي مراح ليلها والمشرب ilaa waxaynu ka gaarno cashirkan insha allahu tacaala caawa ku saabsanaan doonaa kitaabu zakaa zakada maal waxa laga hadlayaay waa maal iyo xoolo la bixinayo wey maalkaas ama maalka uu laga bixinayaa oo zakaatu maalin can maali weeye ama waxaa laga bixinayaa can badanin iyo shaksin baa laga bixinayaa oo zakaatu fitrin iyo mazakaatu badanin weeye lafdiga zakaana waa tahaaro iyo nadiifi nadaafad weeye baabkan xoolahan iyo maalkan sadaqaadka loo bixinayana zakaa waxaa loogu magacaabay qofkay taahirisaay oo dembiga lagaga dhaqaa walidaalika nabigeena sala allahu calayh alih wasalam bacdu ali beytihi markii ay weydiisteen zakaada inuu caamiliin uga dhigo oo ay wax ka helaan uu diiday wuxuu yihi innamaa hiya awsaaqu nnaasi dadka dembigii laga dhaqay wasakdiisii weeye ana dembigii bay dhaqaysaa markii dembigii la dhaqana waxaan soo ururay awsaaqdii dadka lagu nadiifiyey weye marka zakadu waa xoolaha la bixinayo oo qofkii tahiraysa weye walidaalika ilaahay isahiridaa xoolaha la bixinayo ee dunuubta la iska dhaqaya qur-aanka ku ammaana yihi qad aflaxa man tazakkaa marna wuxuu yihi qad aflaxa man zakaaha naftiisa qofkii tahira ee xumaatada iyo dembiga ka dhaqa waana rukniga saddexaad ee arkaanul islaamka ah ee zakadu waa midda salaada qariinkeeda qur-aankana aynan inta badan kala harin xukunkeeda waxyar bay darajo ahaan ka hooseysaayoo ikhtilaafkeedu ma gaarsiisana midka salaada qofkii bixin waaya isagoo qirsan wujuubkeedii laakiin waxaa laisku raacsan yahay in qofkaa qasab lagaga qaadayo oo nabigu yihi calayh salatu salaam waman manacahaa fa ina aakhiduuhaa wa shatra maalihi casmatan min casamaati rabbina waa waajib rabbi nasaaray iyadii iyo xolaha miskood baa lagu ganaaxayaa oo cuquubaa loogu darayaa hadduu ku dagaalamana dhiiggiisaa xalaal noqonaya oo markaa fitan ka weynaanay ka dhalanayn mualifka raba raximah llahu tacaala markuu baabu salaa soo dhammeeyey fiqhu lcibaadaat waa sidii caadada ariiqada fuqahadu ay ahayd buu kitaabu zakaat ku xijisiiyey si koob koobanna maadaama mukhtasar kooban kitaabku yahay axkaamteeda uuga hadlay marka koowaad wuxuu ka hadlay shuruuda ay ku waajibaysa zakadu marka labaadna wuxuu ka hadlay asnaafta iyo anwaacda maalka ay zakadu ku waajibayso iyo shuruuda asnaaftaasi ay leeyihiin marka saddexaadna wuxuu ka hadlay nisaabka iyo maqaadiirta zakadee asnaaftaa ku waajibaysa iyo xalaad masaa'il la xiriiroo lamid intaanu sakaatulfitri u gudbin beydka horeeyu shuruudu wujuubi zakaat kaga hadlay wuxuu yihi wa inama alfardu waxaa keliya oo waajibka zakadu saaran yahay calaa man qofkii aslama islaame ee muslima kow xurin oo xor oon addoon ahaynna waa shardiga labaad mucayanin qof mucayan oo milkiga maalig mucayan ay ku waajibtahay oo shardiga saddexaada iyo wa milkun milki tumnima la dhammaystiray milki taamana in la helo afar shardi markii la helo bay sakaatlmaal waajibtaa oo sakada wujuubkan uu ka hadlayo waa wujuubka dunyawiga ah ee qofka lagu mutaalabaynayo ama lagu dabagelayo oo hadday sulto iyo maamul islaamihi jiro lagula xisaabtamayo laakiin wujuubkii xisaabta aakhira ahaa ee taliyogaalka ay ku waajibayeen cibaadaadkii rabbi inuu caabudo sakaduna ay ka midka ahayd kama hadlayo calaa man qof bay ku waajibtaa oo keliya aslaama islaamay qof haddii uusan muslim ahayn zako keen lama yidhaahdo kaan muslimkeen ee gaalka ahna markii xukum iyo dowlo islaam ay jirto waa laba midkood imaa inuu gaal xarbiga yahay ee dadagaalbaba ka dhaxeeya zako bixi mataan wa imaa gaal ahdi iyo nabadi dadka ka dhaxaysa inuu yahay cahdigaasi imaa inuu cahdu dimmati yahay wa imaa cahdu sulxin inuu amaanin inuu yahay hadduu cahdu dimmati yahay axkaamu dimiya jizya laga qaadaa saas darteed ninku hadduusan muslim ahayn zako lagama doono ama xarbi ha noqdo ama dimi ha noqdo ama duu cahdin iyo ammaan in laha noqdee zako lagama mutaarabeeyo hadduu soo islaamana dib ka qadayo bixi lama yidhaahdo qofka laga dalbayee keen laleeyahay hadday ku baaqatana daynka ay ku noqonayso hadduu diidana lagu qasbayaay kow waa inuu muslim yahay shardiga labaad xurin masalada hore daliilkeedu waxaa weeye nabiga caleyh isalaatu wasalaam xilligiisii gaaladii cahdiga kula noolayd iyo kuwii ahldimada ahaa midna zako kama qaadin raggii musadiqiinta ahaa ee uu dirayeyna zako ka soo qaada ma dhihin bal xadiidkii mucaadi uu diray yaman wuxuu yidhi marka hore shahaadada ugu yeer haddii ay shahaadada aqbalaan salaada u sheeg hadday kaa yeelaan zakada u sheeg marka zakadu waa markay islaamaan kadib baa laleeyahay zakaa laydinka rabaa shardiga labaadi xurin waa inuu xor yahay addoon zako laguma yeesho addoonkaasi ama ha noqdo addoon addoonnimadiisii ama alcabdulqinnu ay yidhaahdeen khaaliska ahaa ama shabaha xorriyaha ku yeel dhowaado oo mukaatab ha noqdo haddii uu yahay mubacadka qeybna addoona qeybna xora qeybtiisa riqigaa zako laguma laha sababtoo isaga laftiisaa maal ah maalka maal ma bixiyo ma yeesho wuxuu xukunka xisaaban yahay markuu addoon yahay sida maalka iyo xoolaha laleeyahay buu ka mid yahay xoolihii kale si aan sida aan zako looga rabin baa isaga dooxaa ma yeelan karo wax nin laleeyahay wax ma yeesho wey shardiga saddexaadi waxaa weeye mucayanin maalik mucayanoo farta lagu fiiqi karoo shaksi ah oo la mutaalabayn kara waa inuu yahay halkaana waxaa ku baxay mumtarakaadka caamka ah zako laguma laha maalka dawladda iyo hantida dawladda baytulmaalka zaka laguma laha awqaafta aan la waqfay een shaksi gaara lagu waqfinee masaajidda lagu waqfay ee xoolaha masaajidda ah ama hay-adaha khayrigaa loo dhiibee masaakiinta waxu ururiya xoolaha meel u yaala zaka laguma laha waayo maalik mucayana ma laha qof maaliga oo mucayana oo maalkan uu yeeshay hina uu u faa'iideynaya gaara ma jiro hina inuu qof mucayana u faa'iideynaya inay tahayna waa xadiidkii mucaad baa ka garan tu'khadu min aghniyaaihim faturaddu fii fuqaraa'ihim dadka xoolaha laga qaadaya waa dad hanti yeeshay oo sifatulghinaa kasbaday maalka caamka ah cid sifatulghinaa ku kasbanaysaay ma jirto saas darteed baytulmaal zakama laga rabaa maya waxaa labada uu daliila bay yidhaahdeen nabigu markuu zakada soo qururiyo rag yidhi ee loo tegay adeerkii cabbaas iyo ibnu juma jamiil iyo khaalid ibn waliid markii lagu soo noqday saddexdaba bixin waayeen nebigu khaalid buu gaar uga hadla wuxuu yhi amaa khaalidun fa inakum tadlimuuna khaalidan waa ka gardarantihiin saka keen markaad leedihiin qad ixtabasa adrucahu wa actudahu fii sabiili illah alaabtan aad leedihiin saka ka bixin waqafkuuba ka dhigayo fii sabiililah iyoodan u bixiyey saa darteed maal waqaf laga dhigay sake ka keen waa halad nabiguna amwaashii sadaqaadka la uruurinayey iyo wixii baytulmaali musli baytulmaali lmuslimin la dhigayey weligeed zaka lagama qaadin iyadaa masrafkii zakada la keenayay qaybinayeeh iyadoo hadday bixisiyay siin walihaadaa waxaa sharti ah inuu milkiga qofka maaliga ee maalka yeelanaya qof mucayana u yahay hadduu mubham yahay oo fuqara un hala siiya la yidhi zaka laguma laha laakiin haddii maalkan ama gurigan ama hantidan ama gaarigan waxa ka soo baxaay lagu waqfo shaksi mucayan ah ama dad kooxoo mucayanoo hebel iyo hebel ah wixiina ay zako gaaraan soo baxayey zakaa laga bixinaya waayo waa dad mucayaniina xaqana iyagaasi khaasa waqaf ugu yeeshay yeelashadiina sifatulghinaa bay kasbanayaan fawajabat calayhim zakaatu wey shardiga afraadi waa milkun milki tumnima la dhammaystiray milkigaagu waa milki dhammaystiran inuu yahay xoolaha aada mudatay eedan weli milkiyin sakadooda laguma laha qof wax mutay oon weli milkiyin ninbaa addoon lahaa mukaatab buu ka dhigay qayb buu u keenay xoolihii intii kalena waa ka sugayaa intii kale looma keenin weli intaa xoolaha milkiga uu leeyahay ma dhammaystirna beribu intuu keri waayo ama ka noqdo buu addoon iska noqon karaa xoolihii kalena la waayi karaa xoolaha uu qofku ku leeyahay xuquuqda uu meelaha qaarkood looga qoro ama hay-ad dowladihii ay u qorto ee kolba la siiyo waxa aan weli soo gaarin laakiin waan leedahay la yidhi zaka lagama rabo ilaa ay soo gaarto waayo maal milki u yeeshoo shaqaystayna ma aha soo gaaritaankiisana in dibba laga diidi doono lama hubo milki naaqisa way marka marka waxyaabaha kaba milkigoodu naaqis yahay aan taamka ahayn waxaa ka mid a xoolihii lagaa dhacay ama lagaa xaday ama kaanuuma yadweyday zakadii baa la joogaa xoolana waa lagaa xaday waad ku daba taagan tahay inaad heli doonto iyo raad baa kuu muuqda inaad heliyi inaad waayina la garan maayo laakiin rajaad qabtaa xolaha maanta zaka laguma laha sababtoo milkiga gacankuhayntoodu taa ma aha xolihii baadi baa kaa luntay maanta zakadii baad bixin waxbaa laguu sheeg sheegay reere iyo waxbaa laguu tilmaamay wax hubaalana ma haysid inaad ka soo heshana waa dhici kartaa inaad ka soo weydana way dhici kartaa milki taama ma aha zaka laguma laha markaad zakada bixinayso waa abwaab kale xoolaha haddii waadhanba soo noqdaan oo la helo maxaa lagu samayn mas'alo kale weeye laakiin milkigoodu taar ma aho xoolaha wasfigoodu sidaas yahay marka zakada la bixinayaay xilligaa zakada lagu dari maayo iyo waa milku milki tumima la dhammaystiray saasaa looga jeedaa intaasi waa shuruuda wujuubu zakaati halkaa waxaa ka muuqata fuqahada shaaficiyadu shuruuda waxaynan qabin iyagu albuluuqu iyo qofku mukalaf inuu yahay qofku mukalaf inuu yahay waa buluuq iyo caqligii ma qabaan iyagu oo waxay leeyihiin sabiga iyo majnuunka zaka laga rabaa lakeed waxaa laga yaabaa inaad maqasho fataawaa majnuun iyo sabi zaka laguma laho ahlul cibaada walwujuubba ma aha oo culimmada qaybka qaybta qabta inuu muslim yahay shardiga mukalaf ay ku daraan cidisaa qabta fii ibilin wa baqarin wa abnaan bisharti xawlin wa nisaabin wastiyaam halkan wuxuu ka bilaabay asnaafta maalka ay zakada ku waajibto dhowr noocna wuu ka dhigay xayawaanaadka nafleyda saddex bay kaga waajibtaa oo looda iyo geela iyo ariga oo al ancaamu la yidhaahdaa saddexdaasay nafleyda kaga waajibtaa laakiin digaaga iyo wax lamida ninkii dhaqnaay zaka laguma laha xoolo zaka ku waajibta maaha hadday baab ganacsi ku soo gasho waa arki doonaa laakiin digaag buu dhaqdaa digaaggii intaa tira markuu gaadha zaka ka bixi ma jirto in saddexdan zake ku waajibaysana waa nas iyo ijmaac fii ibilin geel bay ku waajibtaa iyo wa baqarin lo iyo wa agnaamin ari saddexdaasay ku waajibtaa geelu labadiisa noocba way ku waajibtaa looda labadeeda noocna way ku waajibtaa ariga labadiisa noocna way ku waajibtaa inay laba nooc yihiinna qur-aanka lagu sheegay soma wa min alibili itnayni wa min albaqari itnayni arigana waxaa la yihi wa min alhanami itnayn wa min adani itnayni wa min almacsi itnayn dhadigi iyo labooda way ku waajibtaa oo ninkan xoolaha geelaysu hadduu labood keliya yahay waa ku waajib hadduu dhadi keliya yahayna waa ku waajib isku jir hadday tahayna waa ku waajib geela laga hadlayo iyo looda laga hadlayo iyo ariga laga hadlayo waa midka insiga ah midka waxshigaa maaha midka dadku dhaqdaan wey midka duurjoogtaa maaha loodu duurjoog bay leedahay mid dadku dhaqdaanna way leedahay laakiin tii dadku dhaqan jiray qayb ka mida innaga waa duurjoog loodu waa laba qayboodoo carabiga curaaq iyo jawaamis bay yidhaahdaan waana loocadda iyo loogasi labadaba ninkii loogasi dhaqdana zakada way ku waajibtaa innaga laakiin hadda duurkay ku jirtaayo sida xoolaha banaanka zawjka hadii la dhaqo laakiin waa loo caadiya sida looda caadiga hadii loo dhaqo way dhaqantaa laakiin looda duurjoogta ee baqarul waxshiga la yidhaahdo zaka laguma laha waa biciidka haddaad taqaanaan magac kale ninkii u yaqaana isaga aynoo sheegi biciidka baqarul waxshi haddaad maqashaan laugasi hamoodina baqarul waxshi biciidka wey geeda labadiisa noocba way ku waajibtaa ka insigaa iyo keenagu aynaan dhaqanina dadku qaar dhaqdaan oo insi oo labaad baa jira geel waxshi aan uma arag laakiin australia waxaan ku arkay geel lama dhaqdo dadka markuu arko waa carada sida waadhi geel boqolaal oo banaan daaqayo banka daaqayo indhalayo oo awrkii dhexordayo buuxayo oon cidi dhaqanayni oo duurjoogaan ku aragna u daawasha tagnay laakiin geelu midna halkurusla la yidhaahdaa midna waa laba qaybbaa bukti la yidhaahdaa labadaba sakada waa laga rabaa mar haddii la dhaqdo ariga ariga insigaa aa laga rabaa kan waxshigaa lagama rabo taysuljabal sooma taqaanaan tayska ariga orgigaa la yidhaahdaa taysuljabalna goobilkaa la yidhaahdaa laakiin taysuljabalkaa reera goobilkaa la yidhaahdaa marka kuwaasna taysuljabal iyo hadii kutubuqawaanis waxaad ku arkaysaa iyo shicirka carabta iyadoo nooc ariga macidiisa la siinayo marka zaka laguma laha kan waxshiga calaa kulli xaal saddexdan zakaa laga rabaa xadiidkii nabiga cala sl bukhaari wariyey ee abibakr radi allahu canhu faraa'idu sadaqa ahayd baa saddexdaba faahfaahintooda ku qoray waana inoo iman doona insha allahu tacaala laakiin bisharti xawlin waa sanad inuu usoo wareego wa nisaabin qadarkay ku zaka gasho waa inay gaarto wastiyaamin waa inay xoolo foofa yihiin oon guriga lagu quudin xawlkiiyo sanadku waxaa asaluga xadiidkii caaisha ibni maaja laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawl maal zaka lagama rabo ilaa sanad u soo wareego bal xadiid asaxay oo sugan wey maalka cumuumkiisay ka mid yihiin wa nisaabin xadiidku faraaid sadaqa buu inoogu iman doonaa ilaa qadarkooda ay gaaraan inaan zake laga rabin nabigoo cadaynaya sala allahu alayh alih wasalam wasiyaamin xoolo koofoo daaqa waa inay yihiin xoolo guri lagu quudiyaaye zake lagama rabo waxaana asal ah xadiidkii abi bakr sidiiq faraa'idu sadaqa markuu ariga ka hadlahayay wuxuu yihi wa fi lghanami fii saa'imatiha idaa kaanat arbaciina fa fiiha shatun ariga midka foofa hadday afartan gaaraan neef baa laga rabaa ariga kan foofa ee gaarkaa kan guriga lagu carfiyo zake laguma laha arigu waa nas mawaashidii intii kalena waa qiyaas amaa mafhuumka lafdulhanam wixii hanam khilaafsana waxay leeyihiin waa nooca mafhuumka la yihaahdo kharaja makhraja algaalib waayo sida badallo iyo geelna xilligii nabiga lama calfin jirine arin baa laga dawaajin la dhihi jirayo guryaha ya waa lagu qoolin jiray laakiin lood lodii geelu waa koofi jireen waana yaaci jireen intooda faahfaahintu gabaal bay ka wada iman doontaa taasi waa xayawaanaadkii naflayda ahaa fii ibilin wa baqarin wa aknaamin bay saka ku waajibtaan xoolaha reer magaalka xoolaha reer magaalka intaa kadib loo soo dhadhacay xoolihii reer baadihu wa kuwaas wa dahabin dahabkiina waa laga rabaa iyo wa fidatin fidadiina waa laga rabaa gayra xuriyin waxa kuwa la isku qurxiyo aan ahayn oo jaaza bannaan walow jira haba la ijaaro lilmustacmili qof isticmaali karay u banaan tahay wuxuu yihi dahabka iyo fidada labadii lacagood buu ujeedaa baa la kala dhihi jiray lacagahana zakadu way ku waajibtaan nisaabka iyo faahfaahinta iyo qadarku insha allahu gadaal bay ka iman doontaa laakiin waxaa lahay wixii lacago ah ee ama dahab iyo fido ka samaysan ama isbedelka wareegii dunida booskoodii galay ama hadda jira ama horay u jiri jiray ama dibka iman doona wax kastooo lacaga ah waa fii maqaami dirhami wadinaario zakaa laga doonayaa keebaa lagu qiyaasayaa dib bay ka iman doontaa insha allahu tacala nuga hadli doonaa dahabkiiyo fidadii wuxuu ka soo reebay xulida waxyaabaha la isku qurxiyo oo uu laba u kala qaaday xulida la isku qurxiyaaye mid istixaaraama iyo mid aan xaaraan ahayn haddii uu rag samaysto oo raggii dahab wato oo ama gacanta silsilo dahaba ku qaato ama qoorta silsilo dahaba ku xirto ama saacado iyo faraatiyo dahabiyo qalimaan dahaba samaysto rag dahab ku xaragoonaya xaaraan wey oo nabigu waa kii xadiidka abi muusiya kayrkii yidhi uxilla dahab waalxariiru linaasi ummatii ama linisaai ummatii waxurima calaa dukuuriha ragga waa laga xaraantinimay taa waxaa la yidhahda alxuliyu lmuxaram ama dahabkii iyo fidadii waxaa loo dahabkii waxaa loo samaystay iyo fidadii in wax lagu cuno oo xaraga maahane weelo wax lagu cunaa laga dhigtay oo nabigu xaaraantinimeeyey oo aladii yujarjiru fii inaai dahabi waalfidati inamaa yujarjiru fii banihi naar jahanam waa kii xadiidku ah xuliyu muxaram zakadu waa waajib biitifaaqi fuqahaai salaf sida isku raacsan yahay wey tan mubaaxa ah oo dumar dahab ku xaragooday oo qaabay dumar ay xirtaana ama rag faraaqi iyo saacada kuba ka dhigtay oo iyadana u bannaan labadaa zake ma lagu leeyahay cinda shaaficiyati maya ayra xuliyin xuli wixii aan ahayn laysu qurxiyo xuligaasoo jaaza bannaan oo mubaaxa kii xaraamta ahaa zakadu waa ku waajibi laakiin kii mubaaxaa kuma waajibayso kan mubaaxaa laba suuruu yeelan karaa marka inaad isku xaragooto inaad u xirato iyo inaad ka ganacsato inaad uirato u gadato dahabkan iyo fidadan ama qofkan isagaa ku xaragooda ama gabadhani waxay u soo gadatay inay gabdhaha munaasabaad kale ee dahab ay ku xaragoodaan rabaan ka kirayso toddobaad iga kire intaa qaado way ku shaqaysataa marka ama nin baaba soo galay dahabkiio dadka ay mubaaxa u tahay buu ka kireeyaa walow uu jira haba laga kireeyo lilmustacmili qof isticmaalaya u banaan tahay ninkan aniga ma xirto dahabkii meeshuu yaallaa dahab la iibiyo waa noqon karaa dumar ka iibiye sidoo kaleeta qayb dahaba oonan iibin oo aan kireeyo waan samayn karaa oo intaa iga kiraysto damaanadana carbuun ka dhigo hayarahan la ii soo celiyo oo ijir ujaalaysay usbuuc baa lala maqnaa labaa lala maqnaa hal sad baa rabtaa ma laba sad baa rabtaa ma sad kala dhiman baa rabtaa nooca ganacsiga haddii saa loo sameeyo xataa zaka lagama rabuu leeyahy waayo xumida qaab mubaaxa loo isticmaalayo ama xirasho ama kiraysi midkay dooni ha noqotee zaka laguma laha saasuu ku leeyahay mualifku waana madhabka shaaficiyada ay qabaan laakiin imaamu shaafici waa qowlkiisii qadiimka ahaa iyo qowlka mashhuurka ee jadiidka ah qowl jadiido wuxuu leeyahay xuliga lagu xaragoodo zaka ka waajibaysaa inay zaka ka waajibaysa qowla buu leeyahay dawaahirta nusuustu qowlkaa jadiidka ee aan mashhuurka ahayn ayay u badan tahay saasaana daahirka nusuusta sharciga u dhow wladiina yaknizuuna dahaba walfidatana ma kala qaadin inuu xuli yahay la xiranayo in kale labadii gabdhood ay qabeen nabigu u yimi sal اlahu alيه wasalam cabdlahi bn camr caas baa nabigu wuxuu ka warinayaa laba gabdhood baa u yimid axmed iyo abu daawud iyo keyrkood baa warinaya gabdhihii jijimay qabeen dahaba markaasuu wuxuu yihi zakada ma ka bixinaysaan markaase waxay dhaheen maya markaasuu yihi ma jeclaan lahaydeen ama ma ku farxi lahaydeen in maalinta qiyaamo laba jijimood oo dahay oo naaca laydiin geliyo markaas waxay dhaheen maya waa iska tuureen haddaba nabigu ala slam dahabkii wuxuu u tilmaamay haddaan zakada laga bixin xilligii qabeen in naarta lagu gubayo so aayaddii waafaqi maayo waaladiina yaknizuuna adahaba waalfidata wlaa yunfiquunahaa fii sabiili illaahi fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fii naari jahannama fatukwaa biha jibaaruhum wa junuubuhum waduhuruhum tii lagu gubeeyey safaaix min naari tii asoomaaka xadiidka abi hurayra ee bukhaari muslim wariyey marka dahabka iyo fidaduka lacag ahaan saka inay ku waajibayso waa nas iyo ijmaac wey iyadana waxaa kaloo saka ku waajibtaa buu yiri wacardi matjarin alaabta ganacsiga badeecadda ganacsiga laga ganacsado waxay dooniba ha noqotee iyo waribxin ribi xasala ka dhashay tijaaradana zaka iyagana ku waajiba ganacsigan alaabta tijaaradu zakadu waa ku waajib kii horna waa kaga soo hadallee waa qowlu jamaahiiri ahli lcilmi wuxuuna aada ugu ogyahay dawaahirta nusuustana isaga aada u shabaha cumuumku qowluhu tacaala khud min amwaalihim sadaqatan ma kala qaadin ma tijaara misa ma aha culimmada qaar aafaarta laga wariyeyna caqsigeed baa ka wada sugan horeba waxaan idiin dhigay tafaasiil badan haddaad rabtaan alistidkaar fii madaahibi culamaai alamsaar ilxaafid abi cumar bni cabdilbar raximah llahu tacaala baabkan uu u sameeyey ka akri istidlaalaadka ibni xasmi uu daliishaday rag ka dambeeyeyna ay ku ay ku ta'aureen musi aada uga hadlaya iyo aahaarta la daliishanayo aahaar badanoo cagsigeedana uu ka hadlayayo waa keenaya wa ribxin ribixo xasala ribixana asalka maalkiibaa lagu darayaa aakhirulxawlka marka la gaaro ribixa lacagtu wuxuu shabahaa ilmaha xoolaha nool xoolaha nool sala markuu u soo wareego intaa wixii dhashay xoolahaasay ku xisaaban yihiin ribixan xoolahan ay shaqeeyeen ay dhaliyeenna intaa wixii ka soo wareega iyagiibuu ka tirsan yahay oo raacsan yahay ribixaasi laba midkuu dooni ha noqdo oo ribix munfasil oo lacag soo caddaatay oo gaara ha noqdo ama ribix ay xoolihii xambaarsan yihiin oo qiimo kor u kacaya ha noqdo xoolahan waxaa la qiimeynayaa fii aakhiri ilxawli qiimaha ay maanta joogaan baa lagu qiimeyn lacagtii lagu soo galay baana lagu qiimeyn labadaa masalaa marka dadka isaga dhex darmata curudu tijaara marka la qiimeynayo laba era bay culummadu idindhacayaan labadiibaa dadka iska dhexgasha madana badana waxaa kaloo iska dhexgashaa ninka mubtadiga ah ee laga yaabo uusan abwaac isticmaalaadka culummada garanayn lacagtee baa lagu qiimeynayaa lacagtii lagu soo galay baa laydin dhihi maxaa lagsee loo qiimeynayaa waxa maanta ay joogtaa lagu dhihi lacagtii lagu soo galay qadarkii lagama hadlayo waxaan lacagkiyaad ku soo galan kartaa dolar baad ku soo galan kartaa bulyoro baad ku soo galan kartaa dirham imaaraad baad ku soo galan kartaa alaabta markaad garanaysay jinsiga lacagtii aada wadatay maxay ahaydna waana waa masalo in la yidhaahdo qiimaha hadda uu jooga iyo mise qiimihii horena waa masalo kale labada masalana marka dadka in badan iska dhexgasho culimmadu markay idin leelihiin lacagtuu ku soo gatay baa lagu qiimayn waa jinsiga lacagtii alaabtan markaan maanta qiimeynayna mashrinkiyaan ku qiimaynaa mise dollar baa waxay ku leeyihiin qiimaha maqaalibu samani lbalad wadanka lacagta badana la isticmaalaan ku qiimaynaa mise lacagtii uu ku soo gatay baan wax ku qiimaynaa waxaa laga hadlayaa jinsiga lacagta ee qadarka miqdaarka sicirka ma aha ma doolar baan ku qiimaynaa alaabtaan dibadda ka soo galanay baa laga hadlayaa qiimaha maanta aan qiimeynayna in misey doolar maraysaa miyaan dhahnaa mise in misey shirinkiya maraysaa baan dhahaynaa marka laga hadlayo waxaa lagu leeyahay maraban yuqawamu bima shtaraa bihi wuxuu kusoo gatay dad baa waxay u fahmeen wuxuu kusoo gatay qiimihii aad kusoo galatay baa altika lagaga rabaa bay dadka qaarkii u fahmeen waana faham khataa wey haddii ay lacagtii lacago badan la isticmaalayo ama lacagta hadda isticmaaliya ta lagu soo gaday kala duwan yihiin bay mas'aladaasi timaadaa fuqaraadinade xaalado badan meel ay ka jiraan bay joogeen oo lacag dirham iyo dinaar baa la isticmaali jiray waxaa leeya dirham iyo dinaarkan ku qiimeynaa adi markaad gadana soo gadanaysa lacagtaad wadatee isticmaasho ma dirham bay dirham ku qiimeen ma dinaar bay dinaar ku qiimeen taasa ka hadlayaan qiimaynta in misaan ku jaangooya maanta wuxuu maraya wey kor hadduu u kacayn xoo kusoo kordhay zakadooda ugu baaqan hadduu wixii qiima dhacay oo baaba-ayna lacagaadan haysaninba zakadeeda bixi in lagu yidhaahdo baaada marna lacag baad la bakaylaysaayo zaka lagu lahaabaa kugu baaqan marna zaka aan lagugu lahaynayo xoolo khasaaray baa zakadood xaqdaro lagaaga qaadi cadaalad iyo xaqu muxuu yahay xoolahaagu maanta waxay yihiin bal haysataa intaa ka sakey kor ha u kacaan kor uga kac hoos bay u dhaceen hoos uga dhac marka labadaa masalo iyo dadka iskakii khaldamin maxaa la rabaa laakiin bisharti xawlin waa sanad inuu soo wareego wa nisaabin nisaabkii zakada waa inay gaaraan oo kamala dhammaystirmay nisaabkiina waa inay dhan tahay zakadiina waa inay gaaraan sanadkii halkaa masala idin ku baraarushiye i cinda shaaficiyati fi lmadhab xawlka zakaata curuudi tijaara xawl baa shardiya bilowga laakiin bilowga nisaab shardi maaha ganacsiga markaad bilaabayso xoolahaad ganacsiga ku bilowday inay nisaab dhan yihiin shardi maaha mar haddaad ganacsi bilowda xawl baa kuu bilaaban markii sanadkii dhammaado zaka waxaa bixin hadday nisaab dhan yihiin awalulxawl haddayna dhammayn aakhirulxawla ay nisaab gaaraan waa zaka bixin xoolaha kale sanadku wuxuu bilowdaa markay zaka gaaraan nisaabka baa sanadku bilowdaa laakiin curudu tijaara tijaaradu markaad ganacsiga gashuu xawlku bilowdaa markii sanadku dhammaadaan nisaabka shardigaa la eegaa laakiin awalulxawli nisaab shardi maaha ee aakhirulxawlku nisaabku shardi yahay في عروض التجارة خصوصا في المذهب وكما سلاح أخبر يعني كورس بهم وجنس قوت باختيار باختيار طبع من عنب ورطب وزرع بيرها الله بيرتعنون بمعنى بيرها وحدوك انت الله بيرا كصوبها سلم حي الزكاك واجبتا الراجل الشافعي العبد يقولوا laakiin waxay u qaybiyaan mararka qaarkood kutubtoodu laba qaybood azarcu wasamar bay u qaybiyaan mar asamarna waxay yidhaahdaan waa cinabka iyo timirta rutabka ama timirta iyo zabiibka keliya wey azarcuna maa zaracahu aadamiyuuna min almudaharaat wax xiyaaqan u beertaan cunto quu ahaan ay u beertaan kaydna gala way mid wuxuu ku yidhi wa jinsi quutin waxa laalay wixii jinsiga waxa la qunto cuntana asaasiya weeye oo biikhtiyaari abcin abciga aadamuhu doorashadiisa uu ku sameeyaa xaalatu daruuriya qasab ahayn oo min cinabin ah wa rutabin ah wa zaki miro la beertaa intaasna zakaa laga rabaa amaa ruqabka iyo timirta in laga rabaayo way inoo iman doontaa wa amaa zarciga qaybo badan oo kamida in laga rabo mas'alatu nisaab markaan gaadhnaan axaadiidtii sadaqaadka iyo laysa fii maa duuna khamsata wasuqan iyo in zakaa laga rabo ugu tegi doonaa laakiin qaacidadooda waxay tahay waxyaabaha timaarta iyo geedka intuu baxo timaar iyo zarc maxay kala yihiin marka waxaa la beero waa laba qaybood qaybna geedkii oo jira buu miro dhalaayoo la goostaa oo haddana dhalaayoo la goostaa sida timirta iyo cinabka iyo cambaha iyo babayga iyo mooska iyo waa geeda taagan wuu dhalaa waa la goostaa wuu dhalaa waa la goostaa isaga laakiin waa jiraan adtimaar baa la yidhahdaa qaybna azzarcu baa la yidhaahdaayo markii mirahan laga goosta geedkiina waa baaba'ayo ma haro geedkiina waa baaba-a oo ma haro horta labadaa musalax baa aada loo isticmaalaa atimaaru waa geed miro dhala si tabajoogo u dhaliya azarcuna waa wax geedkiiyo baruhu ma israaca galley baad beeratay bisgacadday baad beeratay qamandi baad beertay bariis baad beertay israace sanadka markii la goostay sanadka dambe waa abuur cusub wey kuwa laakiin qalaad beertay mirihii baad ka guratay geedkii waa yaallaa liin baad beertay mirihii baad guratay yadii waa yaallaa min asimaari haddaba geedaha midhaha dhalaaye waxaa daliilka can loo hayaa waa timirta iyo cinabka keliya inta kale liin beero babay beero qaraha beero mooska beero wixii kaas aad gadeen lacag kaaga soo cadaaniyo baabu zakaad baab kala wa iyaga laakiin maxaa ka soo go-ay ma la dhihi alasaxu laa madhabkuna laa la dhihi maayo ruqan walcinab wey labadaas keliya azarcu waxaa la yidhaahdana waa wixii laba sifa laga helo ama saddexa idhaahdo waxan waa wax cunto ra-iisia waa inuu yahay cunto aasaasa waa inuu yahay oosan fawaakihi ahayn fawaakidii maxaa meesha ku baxay waxaa laahay wixii intii la beerto waxoogay cuntadaa lagu yardarsadaa iyo iyadoo waxoogay cuntada gadaasheed baa la cunaa iyo waxyaaba saasa markay yimaadaan fawaakihi baa la yidhaahdaayo cunto maaha shardiga labaadi wuu cunto aadami waa inuu yahay waxyaabaha xooluhu daaqaan in aadamuhu cunin inta zake ka bix haddaan beerato lagu dhihi maayo waxaan bini aadamku caadiyahaan ay darta tabcanaa waa inuu yahay midda saddexaad waa inuu kayd gelayo oo markii inaad cunto inta kale xoolo dhigmaya ay tahay sida innaga raashinkeennii la bakaaran jiray bariiskii wuu iska oolayaa babarkii waa iska oolayaa qamandigii waa iska oolayaa waxyaabaha laakiin aan ooli karin ee berri isku dhex yaacaya waxaa berriba yaacaya oo toddobaad kadib ama bil kadibba fasaanaya xumaanaya kuwaasoo kaleeta iyagana zake lagama rabo wa jinsi quutin quudka jinsigiisa waxaa la cuno jinsigiisa biikhtiyaari abcin abiicada bini aadamku doorashadeedii iyo abiicadeeda ay u cunto weyaan wax hore iyo cunaanan ahayn oo min cinabin wa rutabin labadaasoo timaartii ka jooga iyo wa zarcin mid goormaa laga bixinaya iyaga shardigu waxaa weeye annisaabu qadarkay ku zaka bixinaya khamsata wsiqin waa inay gaaraan ko id yashtadu goortuu adkaada xabun goormaa gaarayaa la xisaabayaa miraha zarcigu markuu adkaado wasahwan iyo inuu bisayl ka soo muuqdo fi simaari miraha yabduu soo muuqanaya sahwiga bisaylka weeye xataa tazhu waa kii qiila wamaa tazhu qaala xata waxaa weye waa inay madoobaato weye ama ay guduudato xataa yaxmara aw yaswadda cagaarka waanu ka baxaa markii aynu u gudubno midhaha timaarka oo kaleeto timirta wimo timirtu marka u horeysa midabkeedada yaa yaqaan badanaysa waa ubax oo alci baa la yidhaahdaa marka labaad yacruur baa la yidhaahdaa marka saddexaad jaallo iyada oo adag bay timaadayo iyad adkaataayo alx baa la yidhaahdaa marka dambe way dabacdaa oo rutab baa la yidhaahdaa marka dambe guduud iyo madow baa gala oo iyad adkaataayo timir baa la yidhahdaa markaasay timir timadaa نحو كل البلح بالتمر الخمر ومالك سمى ابن عثمان البلح بالتمر تمرت معانك يا ربنا بلح روات أبد تقي قعتر عروي جالها البلح والإلالة معانا مرحة سفير بالحوت وضو وصل الأفوي لكن يطعامك أقول بلاره تمرت كلام معانك إذا ترى ربي كاير أنا أسود الزطور لورا أنا وحاول حي رطبك هنا بكام intuusan zabiib noqoni waa cadaa laakiin zabiib markuu noqonayo guduud baa soo gala sooma timirtuna way guduudataa ama madowga ku badan ama guduudkaa ku badan taas wuxuu nabigu yihi can bayci thimaari xataa tazhu qiila wamaa tazhu qaala xataaxmaaru waxaa way guduudanaysaa goob qaarkoodba ama way madoobaanaysaa ku daray xilligaa markay gaartaa la xisaabi inta ka horeysa lama xisaabi karo miraha beertu markuu curdanka caanaha badan dhaafo ee uu yar adkaado xataa yashtada ilaa uu yar adkaado oo xilli beertii la duban kara ay gaarto ilan beertu miruhu marku horeysa uu soo dhasho waxoogay markuu joogo caanuu yeeshaa aad buu jilicsan yahay markaasoo kale dab lama saari karo oo haddaad kaba gooso tiraado wuu burburi kuu soo bu'i maayo laakiin waxay yidhaahdaan xilligaa markay marayso geleyda berali ahaan jira geleyda xilligaa markay marayso dambarka xoolalayda oo kaleeto wey dadka xoolanaqatadihii markuu caloosha inuu bixiyo rabo neef hadda dhalay dambarkiisa guduudan buu cabaa si fiican baa caloosha u bixdaa marka beeralaydu markay caloosha bixinayaan markay aad caanaheeda u badan tahay dabka ku kululeeyaan way cunaan caloosha way baxdaa marka waa dambarkii geela wey xilligii dambarka xoola dhaqatada bay u tahay beeraleyda oo kaleeto anaa beeraley ahaan jirin markay yar dhaafto waa marka la duban karo oo baasha yareeday haddaad dubatana ay xaquuqa noqoto saa markaad tiraada ay daalanayso tii kalena ama ay kuu soo go-ayso ama inu ku go-ayso markaa xataa yashtada adaygaa markuu gaaro wey markaa badanaa masaa'ibkii yaryaraa iyo xayawaankii dulyooyin jiray baabiin jiray uu dhaafay watadhab alcaahatu saasuu nagaas u jirin xilligaasaa la qiyaasaya beerta waa loo imanayaa dowladdu waxay usoo diraysaa dadkii zakada qaadi jiray raqu waroo beer aqoona loo dikiri waa imise hegtar ama imise cabirkeedu yahay baa la fiirin beerta miraha say u bixisa iyo meel meel fiican yay ka baxday sanadkan mise wayar baaday fiirinayaan way isku dhufanayaan beerta intaasay qiyaasteedu tahay bay dhahayaan nabigu reergeeda waa kii cabdilaahi rawaxata u diray markaasuu beerta intuu dhexmaray wuxuu yii intaasay beerta ka soo guy beertii markay dhammaatay intii bay noqotay waxay reebayaan badanaa reebaan nisba ah qeyb bay reebaan beerta intaa ay bislaanaysee dee dad baa dhex joogo waxbaa laga cunayaa waxbaa la dubanaya waxbaa la cunayaa waxaa la cunaya qeybtaa markay ka reebaan haddii caadi loo laga badbalinin oo baashii la dhihin qoyaanka ku dhamaysa aan la dhihin intaasaa ka soo bixi nimankii reer yuhuuda way xanaaqeen waxay dhaheen ma jirto nabiga wuxuu yihi haddana anaa intaa idinkagala wareegaya beeraha soo wareejiya hadhow intaydii baan ka qaadan intiinana waan idin siin waxay dhahdeen bas bas intii baan ku qaadanaynaa intii bay noqotay rag yaqaanaa loo diray marka ragga beerta yaqaana markuu say u baxday iyo miraha iyo sabuulka intuu leeg yahay iyo masaaxadda beerta markii uu arko iyo usha beerta dhumucdeeda marka uu eego uu qiyaasaa qiyaasba ku dhuftaan intaasay noqonaysaa baa qiyaas wadba weeyaan qasam maa boqolkii boqol intaasaa dadka laga qaadi hadhow beerta markay soo godo intiibaa loo diiwaangelin intii la diiwaangelin zakeedaa laga rabaa kanay ka baxda iyo ama ama boor oo qiyaas ku dhamayso ama afka xiro oo hadhow intii kaaga baratoolada kuu taala wey laakiin halkaa markay gaartay intaan la boobin baa la sameeyaa de ragga qaarkeed lagu sii daayo beerta de waxba ka goy maayo qoyahu ku dhamaysan sida ninkii fiidkiintu sabuurdubashada bilaabay oo carabtii markuu dhaftiyey gelbiyey xilli dayacada oo isagu dib ugu noqo si u dul fadhiyey carabtii subaxii soo toortay u yimaadeen oo mooday inaan carabtii galbana dhaxaa ka soo laabteen arday galbanay dabeekada waa cunaymo ninkaas baa hadii beerta lagu sii daaya dambeed buu ka dhigi waxba soo reebi maayo marka xilligaasa loo qiyaasi lasta bidkhidbi wala lkhidbi yakdacu nidhi iyadana saasaa lagaga zaka bixin yashtadu xabun markuu adkaado wey wazahwu midabkii guduudkii iyo madowgii ay galaan yabduu daahiraya fi simaari mirihiina intaas waa asnaaftii zakadu ay ku waajibaysay xoolaha lo iyo geli arig ay ku waajibtaa lacagaha dahab iyo fidaya wixii lacaga ay ku waajibtaa curudu tijaarada way ku waajibtaa waxaa dhulka ka soo baxayo jinsiga wax la beertaay himaar iyo zarciga saasay ugu waajibtaan faahfaahin baan u baahanay qadarkay kaga waajibtaa imisaa laga bixiya إن أدنى نصاب الأس خمس لها شاة وكل خمس منها لأربع وعن عشرين ضان ثم له عام تم له عام وعنز عامان هل كان مالك رحمه الله تعالى سداد بريد ee soo socota geelaya zakadiisii wey waxaa u hadlayaa waa laba masalo keliya qadarkaa markuu gaaro waxaa ha laga bixiyo intaa keliya wey fii ibilin geel adnaa nisaabi lusi asaaska nisaabka ugu hooseeyaaye khamsun shan weeye oo lahaa ay u sugnaatay shaatun nefaria geela nisaabka ugu hooseeye zake lagaga waajibiyaaye waa shan markuu gaaro shantaana hal neefoo ari aa ka waajiba neefka arigaa sifaadkiisa iyo shardigiisa zakaatulghanam baan ugu tegi doonaa insha allahu tacala waa neefkii ari zake kaga bixi lahayd wey lafdiga al-us asaaskaa la yihahda ayaa waxaa bilowga iyo wax waliba waxaa guntiisa ah saas darteed waxaa lagu leeyahay waxaan iyo waxaan oo dhanba baailu min usihi salkiiyo gudta hoosuusa waxaba ka jirinba ama salkuu ka jiranya marka lagu leeyahay fii ibilin geel adnaa nisaabi usi asaaska nisaabka qadarka uu ku zakagala ugu hooseeyaay hamsan waa shan afar neefoo geela waxba laguma laha laysa fii maa duuna khamsi dawdin sadaqa shan halaad wixii ka yaroo neefoo geela zaka laguma laha lahaa shantii shaatu neef ariga laga rabaa ko wa kulli khamsin shan kastaba oo minhaa min alibidi geela ka mid ah baa laga rabaa neefkii ariga ahaa liarbacin ilaa arbacin laga gaaro macal cishriin labaatan lagu daray ilaa afar iyo labaatan laga gaaro uu ka gaara geelu shantii kastaba neef baa laga rabaa shan neef oo geela waa neef tobankii waa laba neef shan iyo tobankii waa saddex neef labaatankii waa afar neef fii kulli khamsin shaatun ilaa afar iyo labaatan laga gaaro neefkii wuxuu ku leeyahay arigii ahaa da-anun ida weeye tama lahu caamun sanad uu dhammaystiray dastirmay sanadkii labaadna galay wa canzun riyana caamaani laba u dhammaystirantay kii saddexaadna ku galay manaa aljadcu min adani والثني من المعز ماشي ku yiraahdaan way الجمع من الضان من الكريتي sanad buu dhameystay kii labaadna wuu galay neefka ariga haddii uu riyo bixinayso aricadaad bixinaysana laba sanaa u dhammaystirantay kii saddexaadna wuu galo iligii dhacay baa soo baxay taasi xadiidkii faraagu sabaqati abubakar radi allahu canhu waardaahu laga warinayay bukhaari wariyey baa wuxuu nabigu leeyi fii maa duuna khamsin wa cishriina min alibili geel wixii labaatan iyo shan ka hooseeya fa fii kulli khamsi dawdin shaatun shantii neefee geel ahba waxaa laga rabaa neef arya wixii shan ka yarna waa cafis shan baa ku bixin ilaa sagaal neef ari unbaa bixin toban markay noqoto baa laga bixin ilaa afar iyo tobanka labaad bixin shan iyo toban markay noqotaa saddex bixin ilaa sagaal iyo toban saddexdii baa buwadi labaatan markuu gaara afar bixin ilaa afar iyo labaatan markii laga gaaro afar neef aan aad wadi shan iyo labaatan hadduu gaarana fi lkhamsi walcishriina shan iyo labaatanka bintun mid dhedigood dibiga oo lilmakhaadi hooyadeed ay uur leedahay ay riman tahay baa waajiba dhibig labaa dhammaysatay sanadba dhammaysatay sanadkii labaadna gashay baa lagaa rabaayoo laba jir ah oo hooyadeed da-dii ka dambaysay ay caloosha ku sidoy riman tahay qadarkeedii weye qasab maaha laakiin ilmahan geeliyey markii uu sanad jiro sanadka labaad hashu way goojisaa waxay u diyaarsan tahay inay goojo dhabaka saarto xilligaana waa xilliga intuu caanihiina ka go-ay cawskiina uusan la qabsanin weeye geedkii oy dhogortii hore iyo quruxdii caanuhu ay ka bacday oo xilliga la yidhaahdo geel laba jir soo wada mar alaa xilligaas waa xilliguu rifrifmo wey saddex markuu gaara cawskiyay ula qabsaday baa dhogor cusub usoo bixi tan hore laakiin dhogortii badnayd iyo wixii weynaay ku yiilay baa ka rifmi caanihii jirkiis iyo isbedel xaalad isbedel buu ku jiraa ninka la siyaaba qaad geel laba jir soo wada mar baa la yidhahda xilligaas bintu maqaadin taas ilaa soddon iyo shan laga gaaro oo nabiga xadiidkii hore ku yidhi faidaa balaqat khamsan wa cishriina geelu labaatan iyo shan hadduu gaaro fa fiiha bnatu makhaadin midahooya uurey baa laga rabaa ilaa khamsin wa halaafiina ilaa shan iyo soddon uu geelu ka gaarayo halkaa tobankaa neef intay ku darmanayaan taanun baad bixin haddii la waayo ood mirig intaa la-egba ka weydo nabigaa sheegay fain lam yakun takun bintu maqaadin fa fiiha bnu labuunin dakar qurbac saddex jir aad bixin bedelkeedii baabu zakaad marka la gaaro ee xoolaha zakada laga bixinayo waxaa la yidhaha waa abwaabta alunhaa khayru min adakari abwaabta inay ka mid tahay alunhaa fi sharci khayru min adakari fi baabi zakaat oo ma geli kara booskeeda ayib waxaa la yihi intaa ka dambaysa wafi alaaiina wa sittin soddon iyo lix marka la gaarana iftiraadu binti labuunin nirig saddex jir ah baa faradkeeda iyo waajibkeeda ah oo istakmarad dhammaystiratay sanatayni laba sano tii saddexaadna gashay binti labuunin waxaa loo yihi labanku waa caanihii hooyadeed markay saddex jir gaarto sanadkii labaad hooyadeed oo rintay saddex jirkeedii sanadna sidkeedu ahaayo wadi labiyo toban bilood ama tii saddex iyo tobnaadba kala shubtay sanadkay saddex jir noqotay hooyadeed waa irmaanta xilli ay irmaanaatay caano yeelatay shay gaartay bintii labuunin hal da-dii ka dambaysay irmaanoo caano leh baa midii hore ay dhashay wey saasaa bintulabuun loogu bixiyey walaa kusoo sheego ninbaa kitaabu zakaa intuu taxqiijiyey weligiiba ah waxaan arag oo ibnu labuunin wuxuu yihi kutubtii xadiidka waan ka raadiyeyo ibnu labuun waan ka soo waayay nin la yihahda magaciisao majhuul wey binta labuunin markuu soo maray oo wuxuu yihi iyanala soo waayey walacallahaa ukhtlawal ninkaasoo kala maanta waxqori qoraalkii iyo qalinkii wuxuu iska noqday nin walbaba ha iska galo nin garan iyo nimaan wax garanayninba qaarba waa lolaba waxay qoraan markaan akrido sittin wa arbaciina afartan iyo lix marka la gaaro xiqatun mid awr mudatay baa tabarta sugnaaday waa afar jirkii wey saddex bay dhammaysatay sanadkii afraad bay gashay waa qaalin abahagalah oo awrka digaar awey walidaalika xadiidka nabigu wuxuu ahaa markuu yihi faidaa balaqat sittatan wa arbaciina fa fiihaa xiqatun taruuqat ljamali awrka u abaahin kara wey hadda inay rinto oo ay tarantay u diyaarsan tahay sanadka afraad markay gasho inta kale waa cabaadheero dayo meelaha wey wa jadcatun midil ka ridatay oo sanadkii shanaad gashay baa waajiba lilfardi hal mac sitiina lagu daray lixdan hal lagu daray waa imis kow iyo lixdan markay gaaraanna jadaca shan jir ah laga doonayaa sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix markuu gaarana ibnataa labuunin laba saddex jir oo qaalmaha laga rabaa fi lfardi watisciina sagaashan iyo hal lagu darayna kow iyo sagaashankana dicfu lxiqati xiqo la labalaabay weeyo laba qaalmood oo afar jire ah ku waajiba walfardi hal ma cishriina bacda almia boqol iyo labaatan ka dambaysa hal marka lagu daro ee uu noqdo boqol labaatan iyo kow noqdana halaaatu lbanaati saddex dhadiga qaalmood oo min labuunin da-da hooyadu caanda ilmo dhashay ee saddex jirada baa laga rabaa boqol iyo kow iyo labaatan geelu hadduu gaaro saddex banaatu labuunin baa laga rabaa afartankii la arkaba bintu labuunin baa laga doonayaa saddex afartan aad u gaaray sooma bintalabuuni bintalabuunkaa fii kulli kulli arbaciina afartankii kasta laga rabaa intaa wixii ka badan wey wa xiqatan mid afar jiraa laga rabaa likulli khamsiina kontankii la arkaba uxsubi u xisaab wacfu iska cafi can alawqaasi jacabka u dhaxeeya bayna nusubi nisaabka iyo maqaadiirta lagu sheegay inta u dhaxaysa xoolaha soo kordhay jacabka ayaa arkaa iska cafi buu ku yidhi awqaas baa la yidhahdaa labada qadar inta udhaxaysa intaa wixii ka dambeeya buu hi boqol iyo kow iyo labaatan hadduu dhaafo afartankii la arkabana bintu labunin saddex jira ka bixi kontankii la arkabana xiqatun afar jira ka bixi saas darteed hadduu boqol iyo konton noqdo saddex xiqo wey saddex xiqo wey boqol iyo afartan hadduu yahayna laba xiqo iyo bintu labuni wey waa laba kontonaad iyo afartan baa ku jira imise konton iyo imise afartan baa ku jira un xisaabi hadduu konton konton la ekaadana intaa un xiqo uu dhufo inta cad kontone uu yahay hadduu afartan afartan u qaybsamana bintu labunin ugu dhufo hadduu afartan iyo konton isku jira noqdana kontonkana xiqo saar afartankana binta labun saar nabigaana yidhi calayhi salaatu wasalaam markii halkaa la gaaro faida halkaa markii lasoo gaaro faidaa zaadat calaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan geeda hadduu dhaafo fafii kuli arbaciina bnatu labunin wa fii kuli khamsiina xiqatu nabigaasaa yidhi sala allahu alayh ali wasalam intan maskii waxba muunan dhaafinin intaa waa geeli lo-dii baa timid waa laba beytiyadu inay ka howryartahay muu jeedaan nisaabu abqaarin lo-da qadarkay ku zaka bixisaay halaaثuuna soddon wey wa fii kulli halaaثiina soddonkii kastabana tabiicun dibir raacay baa oo yaktafii raacaya hooyadii daba ordaya baa laga rabaa in laga bixiyo dibiga tabiica la yidhaahdaaye waa mid sanadna u dhammaaday sanadkii labaadna galay markuu sanadka labaad galo in guriga lagaga reebo oo caano laga maalo way dhammaatay hooyadii inuu ka gura waa ka guray waa fooftaan iyo daaqsintii xoolaha waaweyn iyo lo-da iyo hooyadii baa la raaciyaa waa daaqsin iyo duurbarade meel aan hooyadii taagnayn ma daaqo markay istaagtana wuu istaagaa markay daaqdana geedkuu laacaa markay dhaqaaqdana wuu dhaqaaqaa hadday orodana wuu ordaa oo ceelka marka la waraabinaya haddii saca la sii daayo lagama reebi karo hooyadii tabiic waxaa loogu bixiyeyba yaktafii ummahu hooyadiibuu daba ordayaayo iyadaasuu ka weeshanayaa iyadaasuu ku daaqsinaya socod baranayaa tabiic waa nin dibigaasaa la yidhahdaa haddii weyda aad bixisa tabiico ahna dhib ma laha musinatun wa musinatun mid la ilka baxday qaalin saddex jir oo sanadkii saddexaad gashay baa fii kulli arbaciina afartankii neefba laga rabaa ay daatu sintayni mid laba u saaxiiba mina siniina sanooyinka laba dhamaystiratay nabiga ala sl xadiidkii mucaadi bni jabal imaamu axmed iyo abu daawuud wariye weeye nabigaa reer yaman sadaqa iigu diray wuxuuna i amray inaan ka qaada lo-da min kulli alaaثiina tabiican wa min kulli arbaciina musinatan wey saas nabigaa xukumay sal اlahu alah ali wasalam waxaa soo haray arigii waxaan israacinaynaa xoolaha nool intoodaba والأربعون هي نصاب الغنم شاة بها كشاة أهل النعم وضعف ستين إلى واحدة شاتان ولحدى وضعف المئة ثلاثة من الشياه ثم شاة لكل مئة قل حتم, قل حتم halkan wuxuu yihi wاlarbacuuna afartan baa hiya iyadu nisaabu lhanami arigu qadarku kudii zaka galaa arigu mar halkee saasa nin qor miya wadicfu cishriina labaatan la labalaabay labaatan laba ku dhuf hiya nisaabu lhanami ama ku dar labaatan laba laab labaatan iyo laabkeed waa imisa afartan soo maaha waarbacuuna hiya nisaabu lhanamina waa iska natiijadii afartanku waa arigu halkuu ku daka galo oo nabigu wuxuu yihi xadiidka abibakar ee bukhaari wariyey wa fii sadaqati lhanami fii saaimatiha idaa kaanat arbaciina afartan hadday gaaraan fa fiiha shaatu neef ariga laga raba shaatu neef ariga bihaa iyada ka waajibta neefkoo kashaati ibli nacami geelii nicmoolayda ahaa neefkii ka waajibay oo kaleet ah hadduu neef idaa yahayna sanad dhammaystay kii labaadna galay oo jadaca ah hadduu arecadiyo riyo yahayna waa laba dhammaystay oo kii saddexaad galoo athaniyu la yihahda ama athaniyatu la yihahdaa wadicfu sitiina lixdan la laabay waa imise imise wey ilaa waaxidatin halna lagu daray boqol labaatan iyo kowna shaataani laba neef aaniyaa ka waajibaysa afartankii waa hal neef ilaa boqol iyo kow iyo labaatan uu gaaro hal neefun baad bixin kow iyo labaatan maalinkuu noqdo baad laba bixin neefkaa kow iyo labaatanaad wuxuu noqon karaa ilmo xalay dhashay hadduu ilmo yar noqdo isagii zake ma gudo wuxuu zake u kawaajibiyey neef weyn soo maha keebaa roob oo fiican kan yara ee zake gelinee badiyey xoolihii iyo kan dartii loo bixiyey markaase soomaalida waxay u bixiyeen wadaadadu yihaahdaan mid ka rondila isagii xalay dhashay mid ka weyn oo ka fiican buu zake kaaga bixiye oo kaa dilay hal neef baad bixin lahayd kitaayar haddayna xalay soo dhalanin halay soo dhalatay saakaana zake lagaa rabaa labaad bixin iyadii yarayd ma buuxin kartaa meesha maya mid ka hoyno ka fiican bay kaa dishay mid ka rondilaan la yihahdaa marka sidaas u yaqaana neefka sidaas oo kaleeta ah wadicfu sitiina lixdan la labanlaabay ilaa waaxidatin laguna sii daray hal mid shatani laba neefo arya wey walixdaa hal iyo wadicfu lmiati boqol la labanlaabay waa imise hal iyo laba boqol la labanlaabay laba boqol iyo kow wey kow iyo la boqol la labanlaabay laba boqol iyo kow weeye alaaatun saddex weeye oo min ashiyaahi are tan koobaadna hadday xalay dhalatay oo midka randiladii wey weliba kudaba socotaa labada boqol laba neef baad bixin lahayd iyo kow bay noqotay saddex baa lagaa rabaa boqol iyo saddexaad baad gashay uma nusaka qaarkood waxaa u qoran tamma wasawaabu uma weye kadib hadduu laba boqol iyo kow arigii ka bato oo dhaafo shaatun neef ariga likulli miatin boqol kasta laga rabaa qul waxaad tidhaahdaa xutima waana la waajibiyey nabiga ala sal slam wuxuu yihi ariga faidaa zaadat waaxidatan haddii ay afartan boqol iyo labaatankii mid ka badato fa fiihaa shaataani ilaa miatayni faidaa zaadat waaxidatan labada boqol mid hadday ku darmato fa fiihaa alaau shiyaahin saddex aryaa wey faidaa zaadat intaa hadday kasii badato fa fii kulli miatin shaatun boqolkiiba neef baad ka bixin ariga zakadiisu way saalan tahay loda zakadeeduna way dhib yar tahay laakiin geela zakadiibaa wax ku dhaca lalayahay geela zakadiisu innaga soomaalida laba labada way sameeyaan e dadka geela dhaqdaay geela jacaylkiisu wax caadiya maaha waxoola jinni weyaan mararka qaarkoodoo quluubta suu jacaylka geelu u galaay caadi maaha innaga de dadka magaalada iska jooga geel jacaylkii waxba ka garan maysaan laakiin soomaalidu zakada ariga inay ka bixiyaan way saalan tahay looda inay ka bixiyaan iyo lacagtana way u fudud way ka fududahay geel inay saka ka bixiyaanse laakiin aada bay u adagtahay wadaadadii xeelad bay sameeyeen markii zakadii geela la bixin waayey niyow zakada dembiga ha kaa dhaco anna aan ka macaashe shantaba i guddoonsii afarna aan kuu soo celiya lagu sareeshiiyaan gaasaa shanta wadaadka la guddoonsiin afar buu dib ninkii ugu celin hal buu qaadan isna midkaa uu qaadanayaa u daran kanna dembigii waa kaa dhacay buu rabaa geelii sida xerada ugu jiro geela jacaylkiisina wuxuu gaaray inuu qaadan afar jireed zake usoo xiray markay xariggii la tumatay uu yidhi aabo intii nehemlaa xarig ku xaari lahayd aniga naari ha iga xaarisay sii daawo geela jacaylkiisu halkaasuu naga gaaray de ninkaasi waxbaha la yaabin adeerkii oo dhimanaya baa sakaraadkii yidhi aabo markaan er markaan dhinto ceelka geelu kacabba ha laygu aaso geela marka la waraabinaya reenkiisa aan dhegeysta heesta loo heesayo aan qabriga dhexdiisa ku raaxayste alka geela laga waraabiyo agsii u aso intay is dishayna tiraba laha geelka waxaan kusoo gebagabayn daraaifta geela waxaa kamida anu magacaabi maayo idinkaa daydayan doona laakiin maanta culimmada soomaalida ee aada la yaqaana nin kamida waxaa dalabun cilmiga sabab ugu ahaa mushkilad geel jacaylkii ka qabsatay geel buu raacay hal fool ahayd uu ilaalinayey baa si uga hoos baxdoo fool ba'day iyadoo meel ku dhalaysun ruwaa dabada ka cunay laga gaariyey hashii ninkii raarihii laba khiyaar oon mid saddexaad lahayn baa hor timid isagaa iga sheekeeya aniga si rag saaxiibadii hore ay sameeyeen inuu xabadda foolka isaga dhufto le ceebtiisa dad ma dhex noolaan karo ma dhexjoogi kare iyo inuu wadanki isaga haajiro isaga cararo wuxuu yihi dhowr jeer baan ku sigtay inaan isdilo maalinkii dambe waan go-aansaday inaan iska takhallusaan go-aansaday igu yiri markaan soo baxay ee banaanka isla aaday qori buu wataa ba waxaan xasuustay buu yihi wadaad maalin meel nagu maro na wacdiyey ba waxaan ka maqlay buu yihi ninkii isdila waa ahlunaar isagoo leh ereygii baana xasuustay bu kasaxan intaan naar geli lahayn isaga hijiro wadanka dibba raarihi uma noqonino horaa isaga soo dhaqaaqay halkaasuu xerayn iyo dalabulcilmi ka bilaabay haddana ragga culamada soomaalida ee la yaqaanuu kamid yahay marka waxaan ku dhiyaho ilaahaygii kaa badbaadina isdishaan alxamdulilaahi dheh ilaahaygii dhulwaaga hasha kaa siiyana marra aan alxamdulilaahi dheh hadda isaga soo tagto maanta nin culamo ilaahay isna anfacay dadka naftiisana anfacay dadkan anfacay baa noqotay marka geel ninku halkaa ka joogay si bilaasha nin iskiina isaga sii bilaash buu arkaa bilaash buu arkaa xaskulla wuxuu yiri baa la yidhahdaa ilaah geela boqol haddaad ii gaarsiiso janna baa kugu xiltire janna waxba uma baahnin bas xilkeedu waa kaa dhacay bar haddaa geela boqol ii gaarsiiso anu kama maqal laakiin ninka anugu waxaan arkay geel toddobaatan oo isdhala isagoo kabalo oo raacayaan aanu arkay laakiin ereygaa markuu yidhi wax janno aan kugu xilteen aanu maqlayn markeed waa ka suurowdaa ninka aanu arkay waa ka suurowaa ereygaa inuu yidhaha wallahu subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk